waxaan halkan isugu ka yeelay shirkan jaraa-id inaan ku caddeeyo mowqofka dowladda soomaaliyeed ay ka qaadatay shir la sheegay in lagu qaban doono nairobi sanadka soo socda oo looga hadlayo khayraadka batroolka soomaaliyeed oo ay qabanaysa ee-ad loo yaqaano international research network oo websiteyadeeda iyo xiriiradeeda adduunka lagu arkay waxaan caddaynaynaa mowqafka dowladda soomaaliyeed oo ay wakiil ku tahay wasaaradda batroolka iyo khayraadka macdanta in shirkaas aysan dowladda soomaaliyeed lug ku lahayn qabanqaabadiisa iyo iyo iyo iyo diyaarintiisaba waxaan adduunka u caddaynaynaa ee soomaalida iyo shirakaadka danaynaya khayraadka batroolka soomaaliyeed in ilaa hadda aan la gaarin he waqtigii la qaban lahaa shir looga hadlayo batroolka soomaaliyeed oo lagu soo bandhigayo in lagu kala qayb lagu kala qaato qandaraasyadii shidaalka soomaaliyeed taas waxay meesha ka saaraysaa madmadooga maalmahan suuqa soo galay oo dowladda soomaaliyeed mowqafkeeda ku cad ay ku sheegayso in shir aysan wasaaradda batroolka qabanqaabinayn aan la qaban doonin shirkaas wuxuu dhici karaa marka dowladda soomaaliyeed ay dhammaystirto inta loo baahan yahay oo sharciga batroolka iyo iyo xeer nidaamayaashii kale lagu dhaqeeyay shidaalka markii intaas noo dhammaystirmaan ummadda soomaaliyeed waxaan u banqaadaynaa inaan soo bandhigi doono shir caalami oo lagu qaban doono meel kastoo adduunka ka tirsan oo looga hadli doono sidii loo iibgeyn lahaa ama loo loo soo saari lahaa shidaalka soomaaliyeed hadda waxaa mowqafkeena ku cad in aan leenahay in aysan jirin wax shira oo nairobi ka dhici doono oo dowladda soomaaliyeed ay qayb ka tahay oo loo looga hadli doono khayraadka batroolka soomaaliyeed marka wasiir marka laga soo tago inaad beri ka tihiin oo shirkaas aan waxba ka ogeyn maxaa dowladda hadda qorshaha uga yaala in hay-ad maadaama tahay hay-ad caalamiya oo wadan macruufana ay ka diiwaan gashan tahay tallaabo noocee idin hay inaad qaadaan
tallaabooyinka noo xiga waxaa maantaba tallaabaan qaadnay oo aan ku ogeysiinay ol intii anaga xiriirka aan la lahayn oo ay ku jirto lafteeda dowladda ingiriiska oo ay ka diiwan gashan tahay shirkaddan waxaan ogeysiinay safaaradda ingiriiska ee muqdisho in shirkaas iyo qabanqaabadiisa dowladda soomaaliyeed ee beri ka tahay oo aanan shaqo ku lahayn waxaan kaloo ogeysiinay dhammaan shirkadaha caalamiga oo danaynaya khayraadka soomaaliyeed in aan hadda ilaa hadda la gaarin heer waktigii aan soo bandhigi lahayn qandaraasyada shidaalka soomaaliyeed warshada bacdinta batroolka soomaaliyeed waa in aan waxaan diyaarinaynaa oo haddana noo yaala sharcigii lagu dhaqi lahaa batroolka soomaaliyeed wuxuu wuxuu ka gudbay golaha wasiirada wuxuu yaalaa baarlamaanka akrintii koowaad waan marinay waxaan sugaynaa akrintii labaad iyo akrintii saddexaad iyo in baarlamaanka iyo aqalka sare ay u codeeyaan waxaan rajo weyn ka qabnaa insha allah tacaala arrinta sharcigaas oo waxtar weyn oo ummadda soomaaliyeed in uu la meelmarin doono uu noqon doono sharciga hagi doona soo saaritaanka shidaalka soomaaliya mustaqbalka insha allah